bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idilahaantiin kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka samuwade ee rediyo markabley waa shan iyo tobanka bisha sebteembar laba kun iyo labaatan waana habeennimo talaada arbaca ay soo gelayso barnaamijka samuwade caawa waxaan ku soo qaadanaynaa kooxda shabaab ayaa u muuqda kuwa si dhammaystiran ugu sifoowayo in ay la mid yihiin kooxaha burcadda ah ee abaabulan iyagoo u dhaqmaya si la mid ah sida kooxahaasi tusaale ahaan waxay geystaan dhacbareed ah waxay la nool yihiin nuucyo kala duwan oo maandooriye ah waxay fuliyaan toogasho aan kala soc lahayn haddaba sideed u aragtaa dhagaystee barnaamijka samuwade ee rediyo markabley caawo waxaa marti ku ah cabdi guhaad macalin oo ka mid ah saraakiisha dembi baarista degmada baardheere iyo korneyl cabdi cali daahir oo isna ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed barnaamijka waxaa si toosa ugala socotaan rediyo markabley f m siddeetan iyo siddeed dibiic baar dheere iyada oo cidda uu seego barnaamijkan ay dib uga daalacan karto janalka youtubekeenna samuwada show ama barta facebooka samuwada dds o sidoo kaleeto waxaad ka dhagaysan kartaan websaytekaanu ku leenahay radio markabley com inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaad fariimo noogu soo diri kartaan teleefoonka nambarkiisa uu yahay eber lix hal saddex siddeed siddeed eber shan soddon iyo shan sidoo kaleeto waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan info adsamuwade dhod sow barnaamijka aala waxaa idiin soo jeediya anigoo yaxya cabdirisaaq soofe dhanka farsamada waa maxmed deeq cabdi cali alfa barnaamijka samuwade caawo waxaa soo saaray qadar maxamed siraad filibiin waa mar kale iyo barnaamijkii samuwade ee rediyo markabley guhaad ee ugu horeyn ee kusoo dhow barnaamijka samwade ee radio barkabley al-shabaab waxaad moodaa in ay ku sifoowayaan sidii kooxahii burcadka abaabulnaa iyaga oo hantida dadka boobayo dhac u geysanayo si bareer ana u tooganayo dadka iyaga oo aan kala soocelin shacab iyo dowladba oo hoteella ayay galeen oo maqaayada ayay galayaan dadka si toos ayay u tooganayaan maxaad aragtidaada arintaasi ka leedahay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka leeyahay arrintaas markii horeba al-shabaab uma abaabuleen inay noqdaan ama dowlad ama nidaam kale ay rabaan dil soomaaliya inay barakiciyaan oo baabi'iyaan loogu talagalay bay ahayd oo loo abuuray marka sidaas aawadeed ummadda soomaaliyeed ummad badanoo hadda la shaqaysa al-shabaab waa jiraan oo gacansaar la leh oo aan oo sirta u qaada xoolaha u aruuriya way jiraan oo shacaba ayakoo ka baqaya marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto ama dowlad ha noqoto ama ciidamada ama shacabka inay isku duubnaadaan oo ay ka saaraan waddanka oo burburiyaan baan horta ku talin lahaa anugu waayo shalay xamar hadda way ka dhacday dagaal baa ka dhacaya qarxay samaynayaan shalay bay kismaayo waxaa lagu dilay guddoomiyihii ganacsiga oo laisku qarxiyey ayaku maadaama ay isqarxinayaan ummaddiina ay laynayaan ummadda dabargo'eeda weeyaan wax ka haray ma lahan qof walba waa dilaya haddaan hadda si fiican laskaga qabanin oo midaysan marka saasaan ku talin lahaa anigu waatahay cabdidheere aragtidaada saraakiisha ciidanka ayaad ka mid tahay bal aragtidaada kooxdan ee gumaadka u geysanaysa ummadda soomaaliyeed okay bismillaahi raxmaan raxiim al-shabaab anigu waxaan u arkaa dad naxariis laawayaal ah aan u aabadayayn mid diimeed iyo mid bilow aadnimidna al-shabaab waxaa weeye uma abaabulla koox diinta islaamka ah uma abaabulla midda masiixiga waayo masiixigu xaquuqulisaanku yaqaanaa waxa weeye al-shabaab waxa weeye waxa ay ku shaqaynahayaan waa fakar foolxun annagu ma garanayno fakarkoodu meeluu ku wajahan yahay masaajidkii baytullaahi bay soo gelahayaan salaadiioo loo taagan yahay bay isku qarxinahayaan ummadda soomaaliyeed xoolaheedii waa bannaysteen waxa weeye miday bireeyaan miday dhacaan miday xidhaan bay ka dhigeen al-shabaab waxaan anigu ku talinahayaa haddaadan adigu guntan oo aad fadhiid iska dhigtid wax kuu guntin karaa ma jiraan waayo waxa weeye al-shabaab waa layska qaban karaa soomaali haddii aanu nahay gumaysadiid baa lagu yaqaan soomaali waxa weeye soomaali lama gumaysan karo wiilashan waa wiilal soomaali ka dhashay waa wiilal caasigaroobay meelay wax u wadaan ma garanayno waxaan leeyahay haddii isku meel looga soo jeesto waa la baabiin karaa dowladda keliya maahan inaad ka sugtaan al-shabaab inay suuliso shacab iyo dowlad waa in gacanta la ysqabsado waa in lala diriiro daqiiqad baannu ku suulin karnaa dalka uga saari karnaa mid soo sheega mid gacantiisa kula dirira haddii sidaa laysu kaashadoo shacabku dowladda ay soo ogeysiiyaan war qof baa caawa nagu soo biiray war halkaanay qarax dhigahayaan waxa weeye maalin gelinkeed ma joogeen anigu waxaan leeyahay soomaali weynay gumaysadiid baa laydinku yaqaanay toban wiiloo naga dhalatay annaga oo caasigarowday inaannu qarsanno waa damiir xumo waa diin la'aan ha qarinina aabbay dilahayaan hooyay dilahayaan awoweyda birmagayday dilahayaan wax ay dhaafahayaan ma jiraan waa xaalif waa abaar waa baabba waxaan leeyahay waa in laysku xirnaado weliba gaar ahaan shacabka waxaan leeyahay laabaha amniga waa inaad u soo sheegtaan al-shabaab meel kasta oo uu ku nool yahay miyi iyo magaalaba assalaamu calaykum waraxmatullah waataa waan kuusoo laaban doona cabdi dheere ee cabdi guhaad ayaan u tagayaa waxay sheegtaan inta badan in ay islaam ay yihiin oo urur diimeed ayay sheegtaan dadkan waxa ay ku dilayaan masaajidda waxaa u dambeysay qaraxii lagu dilay gudoomiyaha rugta ganacsiga jubbaland shaafi raabi in diinta islaamka lagu been abuurto bal iyada nafteeda ka waran bismillaahi raxmaan raxiim diinta islaamka qofkeeda ku been abuurta waxay la mid tahay ilaahay ma jiro waxa ay sameeyaan qof islaama ayaku waxay sheeganayaan islaam islaamkuna islaam inuu ku fakaro inuu dilo horta ma ay jirto kow diinta islaamka wax isqarxiyey oo asxaabihii gaalada faraha badan la dariraysay oo diinta islaamka dunida daafaheeda dhan gaarsiisay ma jirin wax isqarxiyey qofka isqarxinaya dee asagaa la weydiinaya yoomalqiyaamaha naftiis ummaddan noocaa u fakartay oo mugdiga ah oo diinta islaamka aan shuqul ku lahayn oo dadka laynaya oo qof kasta hadda sida cabdidheer iiga horreeyey wuxuu yidhi qof kasta aabba iyo hooye iyo naftaadaba intaba waa dilayaan maanta ma arkin maalintii al-shabaab ay soomaaliya yimaadeen iyo maanta inta ka dhexlaysa ma arag hal qof way tixgelinayaan ama waayeel ha ahaado ama culimo ha ahaado ama ha ahaado kii soddonka sano afartanka sano kitaab masaajidka ka akhriyayay kitaabka yaa salaadii subax bay dhabay ahayd yaa lagu dilay bal ninkaas diinta waxaa kaloo baar dheer lagu dilay nin weysiisanaya diintiibay dadkii nacsiinayaan ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan gumaysi ma ahan ee caqiidadii iyo diintii baa lagala diriiraya ayaguna ma fahansanaan dad badan oo fahansaneen baa jira hadda madaxweynaha farmaajo wuxuu maalinta madaxweynaha dooranaya wuxuu yidhi lixdan sa- lix- lix bilood Am- een, lixdan cishsaan kusoo afjaraya hadday soo dhiibi waayaan qof walba al-shabaab waxaad moodaa inuu ka leexanayo waxaa la doonayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa aragtay xildhibaan baa la dilayaa wasiir baa la dilayaa askari baa la dilayaa waayeel baa la dilayaa shiikh baa la dilayaa dhalinyaraa la dilayaa hal qofoo la badbaadinaya ma jirto hooyo ilma xambaarsan baa la dilayaa qof ay taageereen oo soomaali ah oo ay wax siiyeen asagoo baahan ama ay daaweeyeen ama qaab dowladnimo ay kula dhaqmeen caalamka lagama helayo soomaaliya ha la weydiiyo su-aashaas way ii taagan tahay aniga qof ist- ay maanta soomaaliya oo al-shabaab meel xun ka qaadeen ma jirto qofka baahan waaba sii dilaan waxaa weeyaan marka moolyaan garey in la iska celiyo ninkii abwaanka ahaa oo gabyey wuxuu yidhi waagii baryaba intaad baqi lahayd kaa baxdaa wacan naftu intaad baqi lahayd oo subax walba waa baryaba aad baqi lahayd naftu inay kaa dhacdaa fiican marka waxaan ummadda soomaaliyeed leeyahay waxa kan cayayaanka ah oo diin islaam iyo maada midna ku sugnayn in la iska celiyo diinta islaamkana yuhuudda meesha ka jirta ka joogta iyo ka joogaan qof yuhuudaa soo- baa nin muslim u dhaxaya laga yaabaa laakiin nin al-shabaaba ma naxayo qof soomaaliya ma naxayo naxariis darrada ayakaad ka aragteene idinkana naxariis darrada kula dhaqmaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waata cabdi dheere ee isqarxinta markay een, aan eegno oo kaleeto alla wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahlukalati gacmihiina ha isku halaagina Ee, xadiis ayaa jiro oo sheegayo in ee, qofka naftiisa dila alla uu ku leeyahay ee, baadaranii nafsii cabdahu addoonkan ee, wuxuu igala degdegay naftiisa Ee, isqarxinta bal halkaasi ayay diinta islaamka ka joogta laakiin waxaa jira in dadka inta badan ee beegsanayaan al-shabaab ay yihiin ee, dadka ee, aqoonta leh oo haldoorka soomaaliyeedda maxaad isleedahay waa uga dalinan yihiin
walaalle waxa weeye een, horta nafta maanta ay qarxinahayaan anigu ujeeddada ay isu qarxinahayaan ma garanahayo waayo waxa weeye haddaad gacantaada isku dushin ehlunaar baata haddii aad xuquuq ilaahay abuurtay oo aan waxba kuu dhimin aad dishinna ehlunaar baata waayo asxaabihii xilligeedii xilligii dagaalka gaalada lagula jiray waxaa jiray nin asxaabiya oo nin gaal ahaa een, qabtay markii seeftii uu madaxa ka saarayna wuu ashahaatay kow buu ka siiyey nebigu wuu cesh ninkii hebel ahaa baan maanta dilay buu yidhi markii aan seefta saarayna wuu ashahaatay okay nabiyullaahi wuxuu yidhi maxaad ninkii hadduu ashahaatay aad ku dishay een, nabiyullaahi wuxuu ku yidhi wuu ku baxsanahayey buu yidhi okay wuu ashaatay laa ilaaha ila allahu xaggee baad ka gelaysaa biyo bilmeelgee buu yidhi ninkii ilaa waa ashahaatee horta nin ashaa waxaan hadda ka fiirsanahayey een, tv-gan waxaan ka fiirsaday wiil yar oo adigu daadiisu sideed iyo toban jir meelahaas ay tahay oo ay biraynahayaan een, intii birta wiilkaa ay ku socotay naftu intii ay ka baxaysay allah allah allah allah baa naftu uga baxday birtuna waa ku socotay horta kelmadahaas allah addoonkaas ilaahay abuurtay uu leeyahay xaqdarrada lagu biraynayo horta inta ay la eg tahay ma ay fahansanaa in uu jahannabo galahaya kan isqarxinahaya anigu inuu aaminsan yaha u malayn maayo waayo haddii uu qiyaamaha uu hayo sida diinta ilaahay noogu soo dejiyey ciqaabta ay leedahay cadaabtu waxa weeye naftiisana ma gooyeen nafsaamna ma gooyeen waxa weeye marka aniga waxaan u arkaa dadkan dad toobadii ka hallowday ilaahay baa ka hallowshay ma odhan karo dad dufoobay oo iyagu istufeeyey weeye diintii waa ka been sheegeen haguisaankii waa ka been sheegeen al-shabaab maantay tawaanugulya waxa weeye tabcaan weeye soomaali maantayta waa suulin kartaa al-shabaab waxay ku suulin kartaa maalin walba ninka birmagayada masaajidka inta lagala soo baxo in shacabka lagu horbireeyo ayagoo ah danahanaga fududeeya haddii kaleeto sida shiikhaasaan idiin biraynaynaa waa wax laga dhidhiyo waa wax laga xumaado waa wax elunaarnimo ah baqdintaas oo kaleeto ilaahay maalkaaga iyo naftaada haddii xarbi aan ku bixinayn uu kugu soo wajaho inaad isdifaacdid diinta ilaahay baa qabta soomaali waxaan leeyahay maanta warnaartii adinku hagelina baqdin dartideed wiil yarahoo gaf dhuubanoo ehelunaarhu idin baraynhaye iska dhiciya jahaad weeye xaqa ku jahaada iska dhiciya iska celiya dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqahayaa oo madaxweynaha aan ugu baaqahayaa mudane cabdulaahi cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ugu baaqahayaa ballanqaadkii shalay uu ka ballanqaaday soomaali weyn weliyo amriganagii weeye ballanqaadkii uu ka horqaaday oo uu yidhi waan suulinaynaa inuu ballanqaadkii ka dhabeeyo soomaaliya ciidankeeda xoogga qaranka soomaaliyeed iyo al-shabaab maanta qarankaa badan qarankaa xoog badan inaannu maanta ku jahaadno waa xaq in madaxweynuhu ku dhawaaqo jahaad aannu ku soo afjarno nimankaa nabadiidka ah oo al-shabaabka ah oo ilaahay ka been sheegay oo nabiyullaahi ka been sheegay inaannu ku jahaadno baan ugu baaqahayaa madaxweynuhu inuu maanta noo fududeeyo inaannu aannu dhaqaaqno inaannu la jamhadayno koob xunbay wataan kirri xunbay wataan duurkay wax ku karsadaan inaannu biyaha ka daba dhaansanno oo geedkay galaanba ugu gallo oo shacabka iyagu noo sheego oo aannu ka caana cabno oo aannu sidaas ku suulinno sidaasaan dowladdana ka codsanahayaa shacabkana ka codsanahaya cabdiguhaad dadkan isqarxinayo qof maskaxdiisa caafimaad qabto dabcan waxaa laisku waafaqsan yahay in uusan isqarxinayn naftiisa uusan dilaynin ma isleedahay dadkan darooga isticmaalaan
maya waxaa laga dhaadhiciyey wax aan jirin anugta daroogo inay irbad lagu soo daray ama daroogo kalisi horta ma aaminsani waxaan aaminsanahay hadda nin isa soo dhiibay hadda ka hor baa wuxuu ahaa aayad baa loo qaadayaa ragga waxaa la leeyahay gabarh sacuudiya oo oday gabarh dhalay yaa gabadhii la ammaanaya marka bunayta bunayta bunayta baa laleeyahay markaas aayad looga dhigaya sheeko misase leh oo dad xag jira ay sameeyeen oo been ah baa laga dhaadhiciyey aayadaha loo xadiis baa loo marinaya ayadaa la gelinaya waxaa laleeyahay jannada baad gelaysaan aakhira tegaysaan babababa wax aan jirin baa laga dhaadhiciyey markii horena horta ummadda ilaahay abuurtay nebi maxamed oo taagan cabdi salaam ayaa dadi diidahay oo ka madax adkaa oo diidayay dadkan waa bidco caqiide aan lahayn waa qofka horta wadada laga luminayo oo laga luminayo ii sheeg caqiidada wanaagsan iyo kitaabka ilaahay waa dadka yoomalqiyaamaha oo gaalka cadaabta kaga hooseeya w dadkan manaafaqa gaalka iyo cadaabta kaga hooseeya marka waxa weeyaan waa dad laga dhaadhiciyey wax aan jirin ee dad la daroogeeyey maahane bargaraan waxaa la saaray aan caadi ahayn sidaas aawadeed waxaa la rabaa diinta islaamka qofku inuu horta si fiican u barto oo caqiidada og yahay baa la rabaa marka saasaan kusoo gabagabaynaya nimankaasna waa niman cadowa oo aan islaam ahayn in lala diriro si xaq ah waay
waatahay ugu dambeyn cabdidheere si karaamadii iyo sumcaddii soomaali ee lahaan jirtay loo soo celiyo nimankaana looga takhalluso maxaad baaqoo diraysaa
horta walaalla kelmaddaas intaanan ka hormarin waxaan rabaa su-aashii hadda aad guhaad weyddiisay oo ahayd nimankaas niman la daroogeeyey inay yihiin ma aaminsan tahay ma aaminsanin nimankan lama daroogayn barkeen ninka haddii la daroogeeyo daraagiisuu yahay meel baa loo tilmaamay guriga hebel oo hebela tag gobol baa laga diray gobol kaloo aaday hebel soo dil baa leeyahy intaasoo juhduu bixinahayay waa nin miyirqabataam weeye sababto ay tahay waxaa weeyaan hadduu darogaysan yahay meeshii loo diray ma gaarheena asagaa isqarxin lahaa okay taas waa middaas waxaa weeye meesha tan anigu hadda waxaan odhan karaa qaraxoodu wuxuu ku saabsan yahay iimaankiibaa ka maqan shaydaan baa been sheegay ilaahayna shaydaan wuxuu u ballanqaaday wixii uu duufsado inuu la tago aan laga soo reebin shaydaan iyo ayagu waasla naargalahayaan okay waxaa weeye nimankan waxaa looga guulaysan karaa waa si fudud waa daqiiqad waxa weeyaan maalinka jamcaha ah u fiirso hal masjid oo keliya waxaa ku tukanahaya toban kun oo qof tobankaa kun oo qof ma gumaysi diintii ilaahay iyo wejigii ilaahay bay ka soo dareereen oo ku cubaadaysteen ma waxay marka qaabilahayaan afar wiil oo keliya oo dulmi u taagan oo rabta inay masaajidka isku qarxiso oo ummadda isku qarxiso waxaa nimankaa lagu soo afjari karaa tiro iyo tayaba ummadda soomaaliyeed baa badan waayo hadda haddii la yidhaahdo waxaanu waa cadow naga tiro badan naga xoog badan naga hub badan waa macne nimankaana waad aragteen waa shanshan waa labalabo degmada baardheera waxaa laga yaabaa inay ku nooshahay konton wiil oo lababa ay afarta qiblo naga jiraan intaa weeye intaa wax ligaysa waxa weeye waxaan ugu baaqahayaa waa ka adagnahay soomaali weynay waa ka adagnahay weliba gaar ahaan ciidamadu eed ma leh ciidamadu waa u taagan yihiin waa dhimanahayaan waa dhimanayaan waa dhaawacmahayaan waa daba socdaan meesha laga lumay oo gumaysi qaabishay oo xasuu qaabishay oo laba wiil luqunta u horsanaysa maalin walba inay bareeyaan waa shacabka shacabka waxaan leeyahay dagaalama iska dhiciya haddaad lafihiinna u baqdeen guryihiinnay soo galaanoo caano iyo biyaad siisaan waxa weeye qaraxay ku diyaarsadaan guryaha war adinku laamaha amniga oo dowladda kaliya la xidhiira
ugu dambeyn cabdigahaad maxaad kusoo gabagabeynaysaa dhankaaga waxaan kusoo gabagabeynayaa sida cabdidheer u sheegay horta dadka ummadda soomaaliyeed maskaxdeeda iyo muruqeeda iyo maalkeeda inay meesa horta lagu soo gabagabayn karaa shalay afar wiil yaa ciidanka amnigu aaday balad xaawo toban neef bay arigii baabuur ku wateen baabuurkii iyo arigii baa laga soo dhigay ayakiina waa la laayay waxa ay siinayaan dadka shacabka toban neef oo ariga laba nin baa laga soo qaada annaka ciidamada haddii la yidhaahdo hal neef na siiya yaa ma bixinayaan shalay tobankii neef oo arig ahaa iyo afartii wadatama waa la laayay waa laga soo dhigay nimankii ariga lahaana waa loo celiyey dibbay haddana hadday rabaan shacabka ugu geynayaan horta shacabka weeye nimanka al-shabaabka waxaa haya shacabka waxaan laga digayaa ninkii raaca oo xoolo siiya ama ayaka satabalgareeyo oo ayaka maanta xoolo iyo maalba iyo naf siiya sida al-shabaabkaan ula jihaadayna waxaan doonayaa ciidamada qalabka sida waxaan ugu baaqayaa inay nimankaasi ay si fiican ula diriraan oo foojignaadaan oo arkaan oo iska celiyaan si adag waa iska celisaan inay si fiican isaga celiyaan dowladdana waxaan ugu baaqayaa inay amar ka bixiso saraakiisha sarsaro ciidamada qalabka sida kuwa nabad sugidda milatariga booliska dhammaan asluubta in ay ciidamada qalabka sida waa afartaas afartaasba taliyayaashooda inay ka howlgalaan madaxweynahana waxaan leeyahay oo u sheegayaa in kastoo balaaya haysato oo dad lagu hahaystaan yaa cadowgaa ka daran kuwa dowladda soomaaliya ka soo horjeedana al-shabaabkay la mid yihiin oo ilaahay igu ogyahay waa kuwii badda gatay waa kuwii maamul goboleedyada kala cayrshay waa kuwa haddeer dowladda ka dhaqaaqi laadahay waxaan taas waa su-aalaan la i weydiin laakiin waa dowladda waxaa haysta waay shacabka soomaaliyeed inay ummadda inay iska celiyaan cadowga maalkooda u diidaan amniga u soo sheegaan ciidamada u sheegaan dowladda u sheegaan intaasaan ka codsanayna ayakana sidaas waa salaam waraxmatullahi wabarakaatu
qaybta qiimaha qadarinta inaga mudano guud ahaana barnaamijkii samwade caawah oo aan ku soo qaadannay kooxda shabaab ayaa u muuqda kuwa si dhammaystiran ugu sifoobayo inay la mid yihiin kooxaha burcadda ah ee abaabulan iyagoo oo u dhaqmaya si la mid ah sida kooxahaasi tusaale ahaan waxay geystaan dhacbareer ah waxay la nool yihiin noocyo kala duwan oo maandooriyaal ah waxay fuliyaan toogasho oo aan kala soc lahayn haddaba sideed u aragtaa dhegayste barnaamijka caawa waxaa marti iigu ahaa korneel cabdi cali daahir oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo cabdi guhaad macalin tan iyo intaan barnaamij noocan oo kaleeto ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteen oo isku duuban nabaaddiino noolu kulantay ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu guul iyo gobonnimo